munaasabad kooban oo hadagalon ku jaraaya xarumo lan dhisi bulshada iyo wayba ku dhiiday baydhabo wayna lanka tiri galay dadka masaakiinta ay inion ku faa'iidaysadeen xarumoogan cusub oo dhowaan la hirgeliyay xarumoogan oo ka kooban ceelbiyood masaajid iyo goobo kale oo lakabarado diinta islaamka wayba furitaan shay goobroog ku hayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo arrimo islaamka dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiiro ku tirsan koonfur galbeed xarumoogan oo isu dhisay xildhibaan saalax shariif siidkay iyo wayba lan wafaqay ilaahay naxris shariif siidkay oo aaw ka dhalay xildhibaanka waynu sheegay in si bilaash ah wallanka barada doono saasaatowna biyo lan dhaansado doona wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal yaan ka mahadnagay xildhibaan saalax shariif siidkay hirgelinta xarimoogun weled saalax waaye midda kale waxaa aragteen meeshaan waxa laga sameeyey a u jeedeen ay ugu horayso maxay ahatay in la hirgeliyey madaaris qur'aanka lagu barto waxaa la hirgeliyey ceelal riig ah oo dadka masaakiinta ah oo ducafadeenna ah ama dadkeenna jilicsan biyo ay ka qaataan lacag la'aan ah waxaa la hirgeliyey foornooyin oo loogu sameeyo dadka rooti oo si fariya loo siiyo intaasoo boqoloo maaragtay intaasoo kunaa sanadkan maarata ramadaankii wax ka cunaysay waa shaqo aad u weyn waaye ilaahay aa loogu mahadiyaa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga koonfur galbeed ya sheegay in koonfur galbeed iyo kugu honta iniya taageerta qof walba oo horumar weda runtii waxay aheed waxay noqon doontaa taariikh runtii oo ay koonfur galbeed laga xasuusnaan doono waxaan ognahay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam guri sar iyo kama tegin xoolo kale kama tegin laakiin ummaduu ka tegin ummadduu dhisay marka marka oo iskuulaadkaas diiniga ah iyo kuwa kale iyo caylashaas iyo meeshaas oo haddana fikraddaas oo quruxda badan oo la isugu keenay oo haddana raashinkii la cuni lahaa dhinaca looga soo saaray waxay tahay runtii astaamo aad u fiican oo diiniyanna adduunyihii aakhare qofkii sameeyey oo ah shariifsiidkay shariif saalax shariifsiidkay uu ka faa'iidaayo marka waanu u mahad celinaynaa runtii aadaan kuugu mahad celinaynaa xildhibaan anka dambayntii xildhibaan saalax shariif siidka iyo sheegay in dhammaan xarumo geeka xaragu lagu gooy iyo weliba haani horeyn shaqeeyo in haano si bilaash ee lankaga adeegi doono bulshada oo xaruntan maxaa la lahay ay tahay xaruntii afaraad oo magaalada maxaa la lahay afar gees afar gees xaafadan oo maxaa la lahay suuqa xoolaha xaafadan tawfiiq iyo maxaa la lahay xaafadda xanaano intaba maxaa la lahay ilaahay noogu soo geliy alxamdulilah tabaaraka ilaah ku mahadsan xaafadan sidaa arkoysiin maxaa lalahay xaruntaanna waxaan u waqafnay waalidkeenna aamin raxmatullahi caleyhi raxmatul abraar oo deegaanka maxaa lalahay juhuuddiisa iyo aada loo yaqiini ayaa maxaa lalahay aan u waqafnay masaajidkan dugsigan qur'aanka ceelkan iyo foornadan oo dhammaantooda maxaa lalahay waqaf eh oo aan hab yaraata wax biyase eh maxaa lalahay aan laga qaadan laakiin aan ku kabno maxaa lalahay alxamdulilah suma alxamdulilah marka ilahi waxaan ka baryaynaa in miisaankiisa xasanaadka ilaahay maxaa lahay ku qabo oo maxaa lahay jannat firdows ma'waaha ilaahay uu ka dhiga ayaan ayaan rajaynaynaa marka dhammaan mas-uuliyiinta maanta nagala soo qayb gashay oo xarumahan maxaa lahay nala soo booqday oo furitaanka maxaa lahay lasoo ajiibina aad iyo aad ay u mahadsan yihiin deegaanadan koonfur galbeed maxaa lahay maxaa lahay deegaano aad u muhiimsan waaya waa deegaanadan waa beledkii qur'aanka waay magaaladan koonfur galbeed